sidaad warkaba ku maqlayseen qarax baabuur ayaa maanta ka dhacay suuq ku yaala degmada wadajir ee magaalada muqdisho qaraxan oo ka dhacay isgoyska xaafadda kaawagoday ayaa waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen dad badan saraakiisha dhinaca amniga ayaa sheegay in labaatan qof ka badan ay ku dhinteen halka dad goobjoogayaal ahna ay tirada intaasi ka badinayaan haddaba goor dhoweyd ayaa jacfar kuukay waxa uu khadka taleefonka ku waraystay cabdulaahi cali dalabey oo ka mid ah dadkii ugu horreeyey ee gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa meesha ka dhacay
waa mahadsan tahay jacfar kuukay waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee tegey goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd isgooska kaawagoday ee degmada wadajir ee gobolka banaadir goobtaas waxaa ka dhacay qarax aada u xoogan qarax waxau ku soo aaday xilli qaad uu yimid ciidan aada u fara badan ay goobta ku sugnaayeen iyo dad shacaba runtii khasaaro xoogle ayaa goobta ka dhacay xaaladdu xilliga wax markii ay dhacayeen waxa ay ahayd meel aada u mashquul badan kaabagoday oo runtii ah meel aada u dhismaysa deegaan ahaan maalmihii ugu dambeeyena dadku ay aada ugu fara badnaayeen oo goobo ganacsi oo waaweyn ay ku yaaleen marka khasaaro lixaad leh ayaa halkaasi ka dhacday waayahay marka khasaaraha aad adigu aragtay dhimasho iyo dhaawac iyo burburba intee buu la ekaa wallaahi dhimashadii iyo dhaawaca runtii waxaad moodaaba in dhimashadu ay aada u fara badneed afartan iyo sagaal ruux dad gaarayaan ayaan arkay
oo adigu aad indhahada saartay oo asbitaal aada u yar ayaa runtii dadka la geenayay qaarkood gaadiidka maaragtay dhaawicii maaragta ayaa lala cararayay maadaama meedkii uu dhintay aan la qaadi karin amaba wakti saas u fara badan aan lagu bixinaynin meedka meesha ayuu iska yaalay maamulka degmada wadajir ayaa goobta soo gaaray dhimashadu aad bay u fara badneed waxaad arkaysaa dad luga ka go-an qaarkood madaxa ayay la-yihiin qaarkood caloosha ayay ka baxday marka calool xumo aad u daran ayaa goobta ka jirtay waana qaraxii aan ebed aan arko noloshayda jacfarow qaraxa dhacay muqdisho muddaan maqlayay laakiin qaraxan wuxuu ahaa qarax runtii aada u gilgilay dadkii meesha ku sugnaa aniga ahaana runtii saameyn xoog leh ayuu igu yeeshay waaya cabdulaahi runtii meel aada u mashquul badan waad garan kartaa oo qarax ka dhacay dadka dhintana waxay u badnaayeen dad shacaba inkastoo ay jireen askar halkaas jagboonti ku lahaa amaba ammaanka ka sugi jiray marka jacfarow xaaladdu aad bay u xumeed waaya waaya marka waxaad ii sheegtay cabdulaahiyow cabdulaahi waxyeela ka soo gaadhay cabdulaahi waxaad ii sheegtay in sagaal iyo afartan qof oo dhimatay aad adigu indhahaada saartay aad iyo aad runtii meeshu waxaa ku yaraa dhaawaca ayaa ku yaraa dhimashada ayaa aada u fara badneed runtii waxaa meesha iga muuqanayay dad aada u fara badan hooyooyin iyo weliba dad kale oo eheladooda qaarkood ay ka maqan yihiin ayaa goobta isla xilligaa soo gaaray runtii ciidanka ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaan maamulka degmada wadajir ayaa goobta soo gaaray isla xilligaas waxa ay samey howlgal ayay sameynayeen dadka qaarkii ciidankii ayaad arkaysaa in dadku ay qaadayaan qaarkood hilibkooda ayaa meesha yaalay qarax dadka deegaanka ay runtii aada uga naxeen haye dadka dhintay ee aad adigu aragtay ee goobta yeelay maxay isugu jireen yay u badnaayeen caruur haween rag tirada ugu badan ee dhimashada ee meesha aad ku aragtay yay ahaayeen dhimashada dadka igu badan oo runtii aan arkay waxay u badnaayeen dad dad waaweyn sababtoo ah xilligaas waxa waxay ahayd xilli wadada ay ku socdeen gawaari aada u fara badan weliba dhalinyarada qaarkood iyo weliba dadka waaweyn ayaa waxay ku mashquulsanaayeen ma aragtay qaad gadistiisa qaarkood oo qaad ayay iibsanayeen marka waxaa kaloo jiray dad maqaayad fadhiyey oo maqaayadaas ayaa dad aada u fara badan waxyeelo goobahooda ugu tagtay qaar ka mida maqaayad kaabagoday ku taalay ayaa waxyeelo badan ka soo gaadhay dadkii goobta ku sugnaa jacfarow dadku waxay u badnaayeen dad waaweyn maadaama xilligaas ay ahayd xilli shaqo dadkuna ay maaragta baabuur wadada marayay xitaa waxyeelo aada uba udala- u daran ayaa soo Waaya, gaadhay.
waxaad ii Eh, sheegtaa- jaafarow eh, gawaarida isqarxiyey amaba eh, qaraxa waa uu ku xirnaa ee dadku ay dhahayeen inkastoo eh, aan si rasmi aan u hubin haddana eh, baabuurka eh, qaraxa uu ku xirnaa la yidhi xitaa ma aqoonsan karin eh, meeshii waa lagu kala haaday eh, xilligaana eh, waxaa goobta goobo ganacsi oo xitaa iyagoo furan laga tegay waa ay jireen meesha uu qaraxu ka dhacay ee, waa sidee hadda burbur noocee ah baa soo gaaray ee, dhismayaashii ee, ka dhowaa meesha uu qaraxu ka dhacay
Eh, meesha uu qaraxa ka dhacay eh, hadda xaaladeedu eh, runtii ma degana Eh, waxaa soo gaaray maamulka degmada wadajir eh, maamulka degmada dharkenley iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan Eh, goobta waxa aad arkaysaa eh, shacab aada u fara badan oo goobta imaanaya Eh, qaarkood eh, heeladooda ayay baadigoobayaan Eh, hadda anigu eh, daqiiqada ka hor waxaan ka soo baxay caawinta dadkii eh, waxyeeladu ay soo gaartay Eh, gacmahayga waxaa aada eh, uga dareemaysaa in dhiig eh, dadeed eh, runtii ay aada eh, iga buuxo Eh, caawinta dadka ayaana runtii eh, maanta oo dhan ku jiray Eh, qofkii igu darnaa oo aan arko waxay ahayd eh, haweeney eh, labada lug eh, ka go-an islamarkaana caloosheeda ay soo baxayso marka waxa meeshan eh, ka dhacay maanta eh, lama lagama sheekayn karo Aad- marka waxaan u malaynayaaba qarax runtii eh, eh, ebed iigu xanuun badnaa in maanta uu ahaa jacfarow
cabdulaahi cali dalabey ayuu ahaa oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee gaaray eh, xaafadda kaawagoday isgoys ku yaala degmada wadajir oo goor dhoweyd uu qarax ka dhacay waxa uu waramayey wariyaha v o a jacfar kuukay dhinaca kalena guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir abubakar sheekh axmed ayaa sheegay in qaraxu khasaare badan dhaliyey oo dadka dhintay ay u badan yihiin dad rayda mar labaada wariyahayaga jacfar kuukaay ayaa guddoomiye ku-xigeenka khadka telefoonka kula xidhiidhay islamarkaana ka waraysta amuurtaasi Een, runaantii meesha uu dhibka ka dhacay wadada jaaga kaawageday ee meesha buurka ay aheeday Een, marka wuxuuna ka dhashaniya hawgaari ayaa meesha ku qarxay lama cadday kara marka u qarxaya inuu qof saarnaa iyo in kaleeto Ee, ga- laakiin gaari aan anagu anagu ku qiyaasinay inuu yahay gawaaridan yaryar oo raaxada Een, alaabtiisii markaan aragnay iyo haraadigiisii ayaa waxaa noo cadaynaya inuu yahay gaari yar waaya marka goobta uu qaraxu ka dhacay waa goob caynkee ah maxaa loola bartilmaameedsada halkaasi ma ciidan baa jooga ma xafiisyo dowladeed baa ku yaala ee, waa goob noocee ah meesha uu qaraxu ka dhacay
runtii meeshu meel dad shacaba ee ku ganacsadaan ay aheeday oo ay dukaaman iyo ay ku leeyihiin iyo goobo jaaska lagu iibiyey iyo maqaayad cuntada lagu cuno iyo meeshu meel zaxmad badan oo dadka shacabkaahu ay ku ganacsadaan ay aheyd marka bartilmaameedku muxuu ahaa waxaana soo gaaray sidoo kale ee, warar sheegaya in ee, khasaaraha meesha ka dhashay ay ee, askar ee, ku jiraan ee, dhaawaca iyo dhimashadaba marka m- bartilmaameedku ee, iyuu ahaa meesha maadaama ay tahay meel u dhow xeradii xerooyinka ciidanka ay ay degan yihiin sida nacnac oo kaleeto waa jiraan ciidamo yimaado oo meesha jaad ka gato iyo ciidamo uun meesha soo maro oo wadada isticmaala ayaa jiro marka een, maaha laakiin meesha xeero ciidan ee ciidan degan yihiin maaha waana suuragal inay dad ciidana wax ku noqdaan sababtoo ah meeshu waa meel jaadna lagu iibiyo maqaayado cunto laga cuno ku yaaliin xeeradii ciidamada milatariguna ay u dhowdahay adinku ee, ma idin soo gaaray war sheegaya in askar ay ka mid yihiin dadka ku waxyeeloobay meesha dabcan ha dhowr askariyo meesha taagneed inay ku dhaawacmeen ayaa naloo sheegay marka tirada guud ee, waxaana soo gaaraya warar sheegaya in dad aada u fara badan oo qaarkood ee, afartameeye ay gaarsiinayaan tirada ay halkaasi ku geeriyoodeen ee, adinku maamul ahaan ee, ma haysaan tiro go-an ee, dadka halkaasi ku dhintay yaw meel dad shacaba dhoobnaayeen oo laga dukaamaysanayay oo dadku maqaayado cunto ka cunaayeen oo meel jaad lagu iibina een, dhinaca ka aheeday ayay ahayd marka een, lama ogaan karo tiro rasmiya oo cadaynayso dadku intay dhan yihiin dhimashada Mhm.
laakiin waxaan ku cadaynaynaa meesha khasaare inay ka dhacday dad fara badan oo shacabuna ay ku dhinteen meesha ay ku naf waayeen dhaawaca isagu ee, ee, tiradiisa ma hesheen halkeese la geeyey dadkii ee, goobta ku dhaawacmay yaa dhaawac fara badan waa la qaaday dadkuna hal isbitaalna ma geeyaan qof walba eeladiisa meesha walba u geynayaa marka dhaawaca naftirkiisa hadda tira xadidan ma hayno dadka dhintay i- maxay isugu jiraan Eh, caruur iyo haween ma ku jiraan haween waa ku jiraan meeshu meel iska suuqa ay ahayd meel wado baabuurna waa ahayd Een, waxaan rajaynaa inay caruur caruur aysan ku jirin hadday ku jiraanna ay aada u yar yihiin laakiin waxa meesha ku dhintay dumar iyo rag waaweyn ayay u badnaayeen marka hadda maxaa tallaabo ahoo xiga ka maamul ahaan eh, maxaa tallaabo oo aad qaadaysaan
oo kolley waa dadaalaynaa insha allahu tacaala Een, hay-adaha amnigana waa kaalmaysan doonaa insha allahu annaguna waa kaalmayn doonaa shacabkana waa kaalmaysan doonaa annagoo isku xiran maadaama ay noqotay in dadkii shacabka ahaa iyo ciidankii iyo dawladdii intaba aan la kala saaraynin oo dadkii oo dhan la laynaayo waxaan ku qasbannahay annagoo iswada haysano inaan iska difaacno kana hortagno arrimaha noocaan oo kaleeta ah insha allahu tacaala wax raada oo dhinaca ammaanka oo aad hesheen ma jiraan
ilaa hadda wax reeda lama hayo sababto wuxuu waa qarax qaraxna mar hadduu dhaco waxa waaye een, meeshii uu ka yimiday lama ogaan karo isla markii kolley ciddii wax qaraxisayna iyadaa haddii ay cid sheegana ay tahayna la ogaan doonaa haddii ay wax qarsan yihiin insha allahu tacaala waa la ogaan doonaa iyadan
waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir abubakar sheekh axmed oo waryahayaga jacfar kukay oo ku sugan magaalada washington isagoo khadka telefoonka ugu warramaysa oo ku sugan magaalada muqdisho mar kale ayaanu idin leenahay galab wanaagsan
isla wararka qaraxaasi ayaan cabdixakiin oo ku jirnaaye dad badan oo ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay suuqa ku yaala degmada wadajir gaar ahaan xaafadda kaawagoday ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalada magaalada muqdisho agaasimaha cisbitaalka madiinaha maxamed yuusuf ayaa v o eda u sheegay in ilaa iyo hadda laba iyo soddon qof lasoo gaarsiiyey cisbitaalka oo saddex ka mid ah ay cisbitaalka ku dhinteen ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefonka ku waraystay agaasimaha cisbitaalka madiina horta waxaa dhacday hal mar al waxaa laisla wada keenay dhaawaci ee, waxba kasaasa kalama dambeyn marka staafkii oo dhan baa is aruursaday adiga ilaa hadda waxaan sameynay ee, soddon iyo iyo iyo laba laba oo dhaawaca oo kuwaasoo aan seexinay saddex waxa waaye iyagoo aada iyo aada garaab u ah la keenay waa dhinteen toban iyo kowna waa waa waa waa baxeen maaragta waan gartay marka ee, ee, lambarka ilaa hadda aan la socono waa intaas wa waxaan u malaynayaa saacadaha soo socdana inay kasii badan doonaan waan gartay En- marka marka xaaladda saas meeshasi maraysaa waan gartay weli waa xilli hore waan ognahay dhimashada maxaa ogtihiin iyada shada waxa la keenay yeelkeed laakiin kuwa yacni ee, emergency roomka gudaheeda aan ku tirinay meed ahaan aan u tirinay waa saddex marka ilaa saddexdaasaad si Ah.
rasmi ah u xaqiijin kartaad ogtahay adigu dhinaciina aan u xaqiijin karaa aan u xaqiijin karaa of course meydka aad buu uga badan yahay laakiin morji werigaa la geynayaa emergencyga lama keenayo kuwa oo yacni weli nafta ku jirta ayaa emergency roomka la keenaa iyagaa kuwaasitoodna saddex ka mid a waa naf dhaxeen markii emergency roomka gudaheeda lasoo geliyey Eh, saan kuu sheegay kow iyo toban waa baxeen soddon iyo labana kuwii yacni inta la daaweeyey wax loo qabtay la jifiye way waan gartay En, markaad eegtay dhaawacyada laydin keenoo kale ilaa hadda maxay u badan yihiin maxaad ku aragteen jawiga dad yaraa qiimaysoo kale wallaahi dhaawaca waxaa ujeedaa meel oo shacbi aana kala baxsanayn ay joogeen caruur baa ku jirto oo afar gaarayso waxaa ku jira haween oo adiga ilaa yacni cadadkooda anigu hadda eh, saacadaha dambaan si fiican u qiyaasayaa iyo rag badan oo odayaal iyo dhalinyaro isugu jiro En- meesha uu ku dhacayna waxaa waaye sida la ii sheegay annaga dhaawaca un baan ka fikirnaa wax kale ma ma- ma fiirino meesha meel suuq ahoo yacni dadweyne badan ay ku soo yaaceen oo usoo adeegtageen ayaa dhaawaca ka dhacay
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka madiina maxamed yuusuf oo goor dhoweyd khadka taleefonka ee muqdisho ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga